Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga daafuray tabobar ku saabsan ilaalinta xuquuqda maxaabiista. Tababarka waxaa ka soo qayb galay laamaha ammaanka, garsoorka iyo xeer ilaalinta Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan.
waxa weeye waa adeegidda xawa- eh, xay- eh, xay- eh, nafle maxaabiista iyo xaquuqul-insaanka in la ilaaliyo eh, oo loo qareebo sidaas uu kusaabsan yahay baran doontaan ayaamaha soo socda marka waxaa la rabaa horta waa inaad ogaataan marka koowaad maxaabiista loo qareemayo oo xiran ma ahan dad la nacay oo la xirxiray oo la addoonsanayo ma aha waa dadkeennii dad ka mida oo dembi galay oo lagu abaalmarinayo in bulshada laga dhex qabto dembiyada ay galeen lagu ciqaabayo waxaa marka muhiima inta ay meesha ku furan yihiin in loo qareemo wax la baro oo iyagoo ka duwan sidii ay awal ahaayeen haddii lagu soo xoreeyey inay wax dileen haddii lagu soo xoreeyey inay wax habeen iyagoo ka duwan oo waxbartay oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda si fiican loo dhisay oo berri markii ay ku dhex noqdaan bulshada laga yaabo inay noqdaan hogaamiyaal iyo wax soo bartay farsamo yaqaana ah oo waxaa la rabaa inay ka soo baxaan xabsi ma doonayno markay xabsiga ka soo baxayaan iyagoo waxba iska bedelin oo sidoodii hore oo kale ah in maanaha ay ku soo noqdaan bulshada dadka la rabo inay bedelaan oo maskaxdooda bedelaan oo waxa ay garanayaan bedelaan oo xusuustooda kor u qaadaan waa dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kale oo hadda insha allah tababaro kala siin doono waxaa la rabaa marka inaad u istaagtaan inaan dadkeena ka dhisno inaan ka reebno xumaanta oo aan wanaagga kula dadaalanno oo berri ay noqdaan dad fiican waxaa la rabaa in ayaga laftooda ay ka shallaayaan oo ilaawaan oo dembiyadii ay galeen ay u qoomameeyaan inay dembi xun galeen oo bulshada ay sama dambe usoo uga soo noqon wixii oo kale oo isku filaadaan dad farsamo yaqaanaha oo shaqaysta ay noqdaan waxaa laga yaabaa midka maanta tuuga lagu soo xiray berri inaad u dhaatid oo tiradeedo kaalay korontada guraya gurigaan baan u baahanaya ibis macallin baan u baahanaya dadka wax ii bar marka waxaasoo dhan xabsiga inay ku bartaan baa la rabaa xaquuqdooda in la ilaaliyo oo sidaas macnaha loo ilaaliyo xaquuqda dadkana la ilaaliyo oo dadka dhibaatadu u geysan weye in dadka laftiisa xaquuqulisaankiisa la ilaaliyo oo laga qabto wixii dadka dhibaya waa xaquuqulisaanka ka mid ah marka labadan casho oo soo socda insha allah tababarkaasaan qaadan doontaan waxaana inii wadi doona saraakiil ka socota hay-adda kaalo way fadhiyaan iyo wasaaradda cadaaladda dad ka mid ah oo ka mid yahay agaasimaha waaxda xabsiyada marka sidaasaan idinkula dadaalamayaa kulankuna waa inoo furan yahay Maahan markii ugu horeysay oo tababar noocan oo kale loo qabto laamaha ammaanka, garsoorka iyo xeer ilaalinta Jubbaland.